إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh dhegeystayaal kusoo dhowaada warka idaacadda islaamiga halfurqaan qodobadiisana waxaa ka mid ah ciidamada xarakada shabaabul mujaahidiin ayaa waxa ay weeraro ku qaadeen saldhigyo iyo fariisimo askarta koonfur galbeed ay ka samaysteen deegaano ka tirsan gobolka bakool dagaalka dhana ciidamada shisheeye iyo askarta la shaqaysa ayaa xalay waxa uu ka dhacay gobolka shabeellaha hoose dagaallo u dhexeeya ciidamada xarakada shabaabul mujaahidiin iyo kuwa kenya iyo askarta maamulka jubbaland oo safka kale ka soo jeeda ayaa xalay ka dhacay gobolka jubbada hoose barakac ayaa waxa uu ka socdaa degmooyinka qaar ee magaalada muqdisho oo shalay iyo xalay ay ku dagaalameen ciidamada dowladda federaalka iyo kuwa diidan muddo kororsiga farmaajo wax loogu yeeray qaramada midoobay ayaa waxay ka hadleen dagaalka ka socda magaalada muqdisho mu'asasada alkatayb ayaa waxay baahisay qaybta sagaalaad ee muxaadaraadka muhiimka ah ee ku socda gabdhaha muslimaadka ah kuwaas oo ujeedinayo sheekh mahad warsame abu cabdiraxmaan weliga walaayada islaamiga galguduud ayaa booqasho baqdin gelisay maamulka galmudug waxa uu ku tegey furmaha dagaalka ee duleedka magaalada dhuusamareeb qaar ka mid a ganacsada kalluunka ku iibiya magaalada muqdisho ayaa waxa ay ka cabanayaan lacaga baad ah oo ay ka qaadayaan ciidamo ka tirsan dowladda federaalka ah intaa waa qodobadii warka u waaweynaa dhegeystayaal haatan u diyaargarooba warkoo dhammaystiran إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن
ciidamada xarakada shabaabul mujaahidiin ayaa xalay waxay qaadeen weeraro kala duwan oo ka dhan ah dowladda federaalka maamulka koonfur galbeed maamulka jubbaland iyo ciidamada kenya wararkaas waxaa isku soo dubariday oo halkan ka soo jeedinaya maxamed ciise xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay weeraro saf ballaaran ah ku qaaday saldhigyada ciidamada shisheeye iyo kuwa dowladda federaalka ku leeyihiin qaar ka mid ah gobolada dalka meelaha xalay la weeraray waxaa ka mid ah gobolada shabeellaha hoose jubbada hoose iyo bakool milatariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo aada u hubaysan ayaa xalay dagaalo habeendheelmed ah ku miray saldhigyada ciidamada kenya iyo kuwa jubbaland ku leeyihiin deegaanada taabta iyo cabdala biroole ee duleedka magaalada kismaayo deegaanada ku dhow dhow taabta iyo cabdala biroole ayaa waxaa laga maqlayay jugta madaaficda iyo rasaasta lasweydaarsanayey iyagoo ciidamada shisheeye iyo kuwa jubbaland ay difaacyadooda ka dulshanqaraysay rasaasta mujaahidiinta dhinaca kale waxaa weerar culus xalay lagu ekeeyey saldhigyo iyo fariisimo ay maamulka koonfur galbeed ka samaysteen degmooyinka waajid iyo xudur waxaa halkaasi laisku weydaarsaday rasaasta noocyadeeda kala duwan waxaana la rumaysan yahay in khasaare gaaray ciidamada maamulka koonfur galbeed ciidamada mujaahidiinta al-shabaab kuwooda ka howlgalay wilaayada shabeellaha hoose ayaa xalay weeraray saldhigyada ciidamada uganda iyo kuwa dowladda federaalka ku leeyihiin garoonka diyaaradaha baraawe saldhigyada shisheeye iyo kuwa dowladda federaalka ayaa waxaa ku dul hoobatay rasaasta ay ridayeen ciidamada xarakada shabaabulmujaahidiin isku soo wada duub oo shalay ayay ahayd markii ciidamada xarakada shabaabulmujaahidiin magaalada muqdisho ku dileen ergey soo xulay xildhibaanada baarlamaanka sidoo kale ciidamada mujaahidiinta al-shabaab ayaa qarax ku weeraray sarkaal magaciisa lagu soo gaabiyey gudcur oo ahaa guddoomiyaha deegaanka leego waxaana qaraxa ku dhintay guddoomiyaha iyo laba askari oo ilaalo u ahayd halka ay ku dhaawacmeen kuwo kale xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa sare u qaaday bishan ramadaan howlgallada ka dhanka ah shisheeyaha dalka kusoo duulay iyo kuwa garabka u ah ee ciidamada dowladda federaalka iyo kuwa maamul goboleedyada
barakac ayaa waxauu ka socdaa degmooyinka qaar ee magaalada muqdisho oo shalay iyo xalay ay ku dagaalameen ciidamada dowladda federaalka iyo kuwa diidan muddo kordhinta farmaajo uu samaystay maxamed daahir calisow ayaa wararka inoo haya
dagaallo culus oo shalay ka bilowday waqooyiga magaalada muqdisho ayaa xalay ku fiday qaybo badan oo ka mid ah koonfurta magaalada muqdisho ciidamada loogu yeero gorgor ayna tababartay dowladda turkiga ayaa iyagoo wata gawaarida gaashaaman waxa ay xalay weerar culus ku qaadeen guriga cabdiraxmaan cabdishakuur uu ka degan yahay nawaaxiga kilomitir for ee magaalada muqdisho ciidamada mucaaradka iyo kuwa dowladda ayaa xalay ku hardamay nawaaxiga wadada cabdiqaasim oo madaxtooye u ahayd dowladii cabdiqaasim isgoyska dabka xaafadda tareex iyo isgoyska sayidka oo ka mid a kontaroolada laga ilaaliyo madaxtooyada muqdisho cabdiraxmaan oo ka warhayay in dowladda ay kusoo wajahan tahay maadaama la weeraray saaxiibadiisa ay isku aragtida ka yihiin muddo kordhinta ayaa u yeertay ciidamo ku hayb ah oo ay hogaaminayeen yuusuf indhacade iyo saadiq john taliyihii hore ciidamada booliiska gobolka banaadir cabdiraxmaan cabdishakuur oo la hadlay warbaahinta maraykanka ee v o e da ayaa sheegay in lasoo weeraray gurigiisa xilli ay la joogeen xubno ka tirsan dowladda iyo siyaasiyiin waxa uu tilmaamay ciidamada soo weeraray in ay ku laabteen goobaha ay kasoo duulaan tageen aniga iyo odayaal oo kale oo xildhibaano iyo siyaasiyiin ah wada joogna ayaa nala soo weeraray runtii xabado laba saddex jiha ka yimid yaan ugu bilowday ciidamo aada u fara badan oo gawaari teknika ah iyo gawaaridan ciidanka turkiga ay bixiyeen oo beebayaasha ah wata ayaa halbax lagu bilaabay dagaal sidoo kale waxaa jiray barakac ay samaynayeen qaar ka mid ah dadka muqdisho dagaalna aan jirin oona dadka alshaan ay ku baryeen saagay si wanaagsan dagaalka iyo waxyaalaha dhacaya shala galab ay ahayd dadkii shacabkii ayaa qaxaayo waxayna ka qaxaayaan dagaalkii shala dhacay magaalada khaasatan labada degmooyinka ee waqooyi iyo koonfureed maadaama aan dagaalka saa'id oo saaka dagaal aan jirin laakiin cabsida saa'idaa jirto laakiin welwel iyo cabsi aan aragnaa iyo dadkiiyo deriska oo qaxeen meel la aadan aan magaalo lahayn hadda meelaha ugu badan oo laga qaxayo waxaa waaye dhinaca u dhow tarabuunta istoosta bataaraha ilaa shibis ilaa xaafadahan oo idil waa laga qaxayaa sida degmada taarahan hadda aan soo maray iyada hata waa laga qaxaa sababtoo ah dadka waxaa u jeedaba caasiyaal iyo baabuur oo dandiyayaal oo lagu qaxayo khasaarooyin aanan xisaab lahayn oo soo kala gaaray dhinacyada dagaalamay ayaa ka dhashay dagaaladii xalay kamaal carab oo ka mid ahaa saraakiisha ciidamada booliiska ee u dagaalamayay dowladda ayaa u dhintay dhaawac ka soo gaaray dagaal xalay ka dhacay isgoyska dabka deeq oo ka mid ahaa saraakiisha haramcad ee turkigu tababaray ayaa naftiisa ku waayay dagaalkii xalay ka dhacay nawaaxiga kilomitir for madaafiic dhowr ah oo qaarkood ay gudaha ugu dhaceen madaxtooyada muqdisho ayaa xalay sidoo kale lagu weeraray villa soomaaliya oo hoy u ah farmaajo goobaha ka agdhow madaxtooyada oo ay ku xoogan tahay dowladda waxaa xalay ka dagaalamay ciidamo ka amar qaata guddoomiyaha degmada dayni leh jacfar kaas oo u muuqday in mucaaradka ay u egmadeen qalqalgelinta madaxtooyada ciidamada jacfar iyo kuwa mucaaradka ayaa xalay qabsaday qaybo ka mid ah howlwadaag hodan iyo waaberi sida muuqata siyaasiyiinta kasoo horjeeda farmaajo waxa ay awood u yeesheen inay dagaalgeliyaan ciidamada dowladda iyagoo hab qabiil kaga horkeenaya farmaajo waxaa adag in guul deg deg ah ay dhinac raacdo marka loo eego dagaalka muqdisho waayo dhinacyada kasoo horjeeda farmaajo waxa ay ka guureen nawaaxiga garoonka diyaaradaha iyagoo kala degay degmooyinka muqdisho si ay isugu gurmadaan wakhtiga dagaalkana ay ku dheereeyaan farmaajo taas oo ugu dambayn hadduu daba dheeraado dagaalka sabab ka dhigaysa inay kala tagaan ciidamada farmaajo inkastoo xalay muqdisho ay ka aloolsaneed xiisad cakiran oo aanan la saadaalin karin halka ay saldhiganayso ayaa haddana maanta xaaladdu waxa ay tahay mid degan iyadoo ay socdaan wadahadallo ay ku lug leeyihiin shisheeyaha ku sugan xalane si dowladdu dhan kale ugu wajahdo mucaaradka ra-iisul wasaaraha dowladda ayaa dhankiisa ku baaqay in la joojiyo dagaalka isagoo qiray inuu socdo wadahadal horudhac ah dowladdu waxay aaminsan tahay in wadahadal iyo is-afgarad uu yahay jidka ugu habboon ee wax kasta lagu xallin karo howshaas oo aan bilaabay anigoo rajaynaya in aan ku guulaysan doono insha allah ciidamada dowladda ayaa shalay ku fashilmay dagaallo ka dhacay waqooyiga muqdisho dagaalada xoogooda ayaa shalay ka dhacay marinaayada oo ka tirsan degmada cabdilcasiis xasan sheekh maxamuud madaxweynihii hore ayaa qoraal uu soo dhigay baraha bulshada ku xusay in ciidamada dowladda ay weerar ku soo qaadeen hoygiisa dhan kale muqdisho waxaa ka socda hub uruursi ay samaynayaan dhinacyada shalay dagaalamay waxaana mar kasta suurtagal ah in magaalada ay ku dagaalamaan dhinacyada ishaysta maadaama aysan jirin heshiis laga gaaray waxa keenay khilaafka oo ah waqti kordhinta farmaajo wax loogu yeeray qaramada midoobay ayaa waxay ka hadleen dagaalka ka socda magaalada muqdisho war qoraala oo ka soo baxay qaramada midoobey waxaa lagu sheegay in dagaalka muqdisho ka socdaa uu walaaca gelinayo sida hadalka loo dhigay dhinacyada dagaalama ayaa loogu baaqay inay xaaladda dejiyaan laakiinse si cad looguma sheegin amaba looguma baaqin inay dagaalka joojiyaan qoraalka qaramada midoobey waxaa lagu sheegay in ismarwaaga siyaasadeed aanu dagaalku xal u noqonayn magaalada muqdisho oo mucaaradka iyo dowladda federaalka ay ku dagaalameen islamarkaana ciidamadu madaxtooyada isku hor fadhiyaan waxaa ku sugan shisheeye caddaan iyo madow leh shisheeyaha xafiisyada iyo xarumaha ku leh dhismaha xalane ee garoonka diyaaradaha ee magaalada muqdisho ayaa aad u feejigan iyadoo ciidamada shisheeyana ay yihiin kuwo keebla yuurar ah mu'asasada alkataa'ib ayaa waxa ay baahisay qaybta sagaalaad ee muxaadaraadka muhiimka ah ee ku socda gabdhaha muslimaadka ah kuwaas oo ujeedinayo sheekh mahad warsame abu cabdiraxmaan sakriye cumar ayaa ka warramaya إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما
وبورك في النساء الفاضلات جميل يا ديار بأن تسامى waa qaybta sagaalaad muxaadarooyin taxane ah oo ujeedinayo sheekh mahad warsame abu cabdiraxmaan oo ka mid ah mas-uuliyiinta xarakada mujaahidiinta al-shabaab islamarkaana ay baahisay mu'asasada al-kataa'ib qaybtan ayaa shiikha waxa uu si qoto dheer kaga hadlayaa halista ay leedahay dunuubta isagoona sheegay in gabadha muslimadda ah looga baahan yahay inay iska ilaaliso inay ka mid noqoto kuwa faafiya ceebaha dadka mujaahidiinta ah iyo guud ahaan muslimiinta waxaana uu soo gudbiyey qayb ka mid ah waxyaabaha looga baahan yahay inay iska ilaaliso gabadha muslimadda ah waxyaabaha laga rabo gabadha muslimadda ah inay ka fogaato waxaa ka mid ah ceebaha muslimiinta oo la dabagalo gaar ahaan ceebaha mujaahidiinta iyo sirtooda oo la faafiyo nabiguna sal alla alيh wasalam wuxuu yidhi yaa macshara man aamana bilisanih walam yadkhul iimaanu qalbah laa takhtaabu lmuslimiin walaa tattabicuu cawraatihim fainahu man ittabaca cawraatihim yatabicu allahu cawratah waman yatabic illaahu cawratah yafdaxahu fii beytih muslimiinta ha xamanina ceebtoodana ha dabagelinina maxaa yeelay qofkii ceebta muslimiinta dabagala allah ayaa ceebtiisa dabagelaya qofku allah ceebtiisa dabagalana wuu fadeexaynayaa haba ku jira dhex bartamaha gurigiisa xadiiskan ayaa waciid adag ugu sugan yahay qof kastoo isleh cidna kuma ogee waxaad rabta samey qofkaad rabtana cay wuxuuna waciid gaara ugu sii sugan yahay dadka isticmaala waxa loo yaqaano baraha bulshada ee magacyo beena oo aan la aqoonin intay la baxaan muslimiinta carabkooda iyo adinkooda ku dhiba sheekh mahad warsame abu cabdiraxmaan oo sii hadlayay ayaa waxa uu soo qaatay waajibka ka saaran gabadha muslimadda ah inay ilaaliso xaqa uu ku leeyahay sawjkeeda waxa uu sidoo kale soo gudbiyey haddii arrintaasi laga waayo halista ay leedahay waxyaabaha laga rabo gabadha muslimadda ah inay ka fogaato waxaa ka mid ah inay ninkeeda caasiso ama ka madax adeegto awaamirtiisa nabiguna sal alla alih wasalam wuxuu yidhi ithnaani laa tujaawisa salaatuhumaa ru'uusahuma cabdun aabiqun min mawaalihi xataa yarjica ilayhim wamra'atun casad sawjaha xataa tarjac nabiga sal alla alih wasalam wuxuu yidhi laba qof salaadooda madaxooda ma dhaafto lagama aqbalo addoon sayidkiisii ka cararay ilaa uu ka soo laabto iyo haweeney ninkeedii caasisay ilaa ay ka laabato cisyaankaas ay ku dhacday oo keliya ayay intaas ku mutaysatay bal ka waran hadday gacan u qaaday ama nabar ay gaarsiisay gabdhuhu allaha ka baqeen ugu dambeyntii shiikha ayaa waxa uu dardaaranno muhiim ah u jeediyey gabdhaha muslimaadka ah haddaba waxaa la gudboon gabdhaheenna inay ogaadaan in sawjkeedu uu yahay jannadeeda ama naarteeda waajibka ugu horeeya ee allah xaqiis ka sokey saaranna waa raalli ahaanshihiisa iyo inay maqasho una dhegnugulaato warkiisa waana waajib allah dusha ka saaray sida salaada iyo soonka mana ahan arrin ay khiyaar u leeyihiin sidaas ayay badbaadadooda adduun iyo aakhiraba ku jirtaa tan iyo inta ay curatay bisha barakaysan ee ramadaan waxa ay mu'asasada alkataa'ib bilowday baahinta muxaadarooyin taxane ah kuwaas oo ciwaan looga dhigay tilmaamaha gabadha muslimadda ah iyo dowrka dacwada iyo jihaadka muxaadarooyinkaas oo uu jeedinayo sheekh mahad warsame abu cabdiraxmaan oo ka mid ah mas-uuliyiinta xarakada mujaahidiinta al-shabaab islamarkaana ay ka faa'iidaysteen dadka muslimiinta ah ee ku dhaqan dalka iyo dibaddiisa weliga walaayadda galguduud ayaa booqasho baqdin gelisay maamulka galmudug waxa uu ku tegey furmaha dagaalka ee duleedka magaalada dhuusamareeb maxamed cali aadan ayaa warkan faahfaahinaya wafdi uu hogaaminayo sheekh cabdulaahi abukhaalid oo ah waaliga wilaayadii islaamiga ee galgaduud ayaa gaaray furimaha ay ku sugan yihiin ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab kuna hor fadhiyaan ciidamada shisheeye iyo kuwa dowladda federaalka waaliga ayaa saraakiisha mujaahidiinta ee ku sugan jiidda hore ku wareejiyey agab iyo cunno fudud oo ay haweenka muslimaadka ah ugu talagaleen ciidamada mujaahidiinta ee ku sugan jiidda hore waaliga ayaa kelimadu u jeediyey ciidamada mujaahidiinta al-shabaab kaga hadlay dhinacyo kala duwan waxa uu ugu horeyn sheegay in qeybaha ay gobolka kaga sugan yihiin ciidamada dowladda federaalka iyo kuwa shisheeye ay colaad badan kala kulmayaan bulshada ku dhaqan goobahaas isagoona sheegay in mujaahidiinta ay gaari doonaan magaalada dhuusamareeb iyo goobaha kale ee ka maqan wilaayada dhuusmareeb iyo maqaalooyinka hadda gobolkan codowga ay joogaan muhadad waaye maxaa yeelay dadkii murtadiinta ahaa ee qolooyin kale oo mushrikiin ah dhulka haysan jiray ummadda maaragtay baabaagii dhibka ay u geysteen maanta ummadda inay fahmayso ummadda hadda maaragtay degan meelahaasi naga maqan degan in shareecada ilaahay ay rabaan ay dalbaayaan in mujaahidiinta ay soo gaaraan aad iyo aad u rabaan waxaad og tihiin meesha hadda habeenkii marka la gaaro nalkeeda noo muuqdo oo calaamadeeda ay muuqato oo dhuusmareeb ah maqaalooyinka soomaaliyeed dhammaantooda mujaahidiinta maanta waxay geliyeen juhdi badan ay geliyeen dhiig badana la geliyey fikir badan ayaa galay rag badana maqan waxaana ka mid ah si gaar ah magaalada dhuusmareeb qaa'idkii macalin aadan xaashi ceerow dhiiggiisa meesha yaali meeshii dhiiggiisa ku baxay ayadoo raayada tawxiidka laga taagin oo mujaahidiinta meeshaasi tagin in maaragtay qof walba in arrintaas ay ku taagnaato maalin maalmaha ka mid ahna waxaan rajaynaynaa maadaama dhiiggiisa daahir ka ah meeshaas ka baxay in insha allahu tacaala mujaahidiinta ay gaari doonaan haddii alla
intaasi kadib waxa uu ka warbixiyey socdaalkooda ay ku tageen diidda hore ee dagaalka annaga waxaan ahayn salaan iyo ziyaaro ragga thuquurta inaan soo gaarno annaga nafteenna aan maaragtay meesha aan ku soo qaadanno wacdo aan ka soo qaadano zaad aan ka soo qaadano aan ka helno maaragtay nafteenna ayaa meesha u nimid dadka muslimiintaana in maaragtay ay isdiyaartaan waa arrin aad iyo aad muhiim u ah ee diinta islaamkana meelo badan looga hadlay waxaan ogtihiin maalmahan dhan maaragtay degmooyinka hadday yihiin iyo maaragtay rag kaleba meesha waa ay soo gaarayeen qalbaga iyo quluubta waxay la jirtaa mujaahidiinta meel ay joogaanba gaar ahaan nin walba meel uu ka aadan yahay meesha aan ka aadannahay gobol ahaan aan ugu aadannahay oo muslimiinta nagu og yihiin maaragtay wax islaamka ka farxo aan ka keenno dadka arrintaas aad iyo aad loo dareensan yahay ay ugu horeeyaan gabdhaha maraakista ee insha allahu tacaala waxyaala aan hadduu wadno aan sidno shalay la keenayay maalin holo soo socday waa maaragtay bulshada qaybaheeda qaar ahaan qeybta maraakista gabdhaha ayay maaragtay u soo direen mujaahidiinta ay u soo direen bay ahayd ilaahi subxana wataala cabsidaas farayna ugu dambeyn waaliga ayaa bogaadiyey ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ee hor fadhiya shisheeyaha iyo askarta soomaalida ah takbiirta xamaasada iyo tanaafuska gubaabada taluulyaha kahay turaab gaduudi dagaal muulmad ha ka toosaysa middaha taabada oletaawiyaas tuugadii rididna maylaaraysan tabarweyn milihiidina tiftafnimo iyo tubaalo tilmaantiyo taablasenkuwaali talaadiyo marki meeli maraas tuwitirada wallaka garaw iyo telefishanna la daawado iyo taararka dhegaysagaba tafatiriyaalka al-shabaab ha tooshka kahaayee taxarukaadka odowga taakataakileen la socda tafatirka macluumaadka markii istaamnagdi talaska mujaahidiinta takhdiida suubiyeenna tawjiiha biyen takhdiidka ka horna taariikhda la fiiriyey ituraatigi islaamiga toosnaw rasuulkan sala allahu alayhi wasalam taqwo iyo tawaadu toonaliinka deeri korna tumangin dhowr sana torjay tawxiidka la enkuweeray usooka tashkiiliyaw taquuluuna laa ilaaha ila allahu tuflixuun tamlikuuna alcarab waalcajam tan aakharaan toddobaada naaro toonama santaabadaas usoo ka tashkiiliyaw ayaa takdiibi icnaadta adibdoro intaga la tacamulen taasi tookadonon tuman dhalinyare tuuriyaaj intiin dhiibani usudhama hartoosiyo inka talaysadeen ayaa nabaga ta'ani iyo towri towba iyo tabakula tiigsaday dhatiyo dhooma ka tabi ciidamada dowladda federaalka ee ku sugan gobolka galgaduud ayaa hadda waxaa soo wajahay qalqal xoogan maadaama ay kusii xoogeysteen weerarada ay mujaahidiinta ku beegsanayaan saraakiisha iyo askarta dowladda federaalka qaar ka mid a ganacsatada kalluunka ku iibiya magaalada muqdisho ayaa waxa ay ka cabanayaan lacaga baad ah oo ay ka qaadayaan ciidamo ka tirsan dowladda federaalka ah maxamed amiin ayaa warkan faahfaahinaya ganacsatada ku dhaqan magaalada muqdisho gaar ahaan kuwooda ka shaqaysta kalluunka ayaa ka cabanaya askari ka tirsan manashiibiyada dowladda federaalka dadkan oo kalluun ku iibiya degmada cabdicasiis ee magaalada muqdisho ayaa sheegay in askari ka tirsan ciidamada dowladda federaalka gaar ahaan kuwooda loo yaqaano manashiibiyada ay handadaad joogto ah kala kulmaan islamarkaana uu ka qaato lacago baad ah waxayna intaasi ku dareen in uu shaqo joojin ku samaynayo nin siday hogaamiya kooxeedka u dhaqma lacaga baad ah hanjabaad indhacadays maraan ka bannaan baxnay si saaka shaqadiyuuba joojiyaba suuqii qabsan buuq badanaa meeshii ka dhashay suuqiyaa xirmay annaga maanta nolol hanjabay taagan tahay albaabkii maanta aan ku shaqaysa shacabka malaagooda waa kala tageen qoryo isku taagtaag iyo waxaa ka dhacay shaqaaqada aad u xunaa ka dhacay dhibaatadana haysato hal ninoo shaksi ah in loo dhibaateeya ma ahan saddex boqol kunoo qof in loo dhibaateeya ma ahan amin saddex kunoo qof qof keligiis waa ooyi karaa laakiin saddex boqol kunoo qof ma ooyi karto qofkaas inuu ooyo meesha waa u tegayaa waa diidnay gaashaankaan ku dhifannay shalay ugu dambeeyey waxaa dhacday saaka inuu naloo soo adeegs- uu noo soo adeegsado ciidamadii saldhigga cabdicasiis oo ugu sokeey inta ciidamo ka soo wado saaka inuu goobteennii shaqada ee kalluunka malayga liido uu nagu handado laba ciidan ay meesha ishor fadhiistaan dowladda federaalka ah ayaa waxaa canshuuro xad dhaaf ah ay ka qaadaa dadka ku dhaqan magaalada muqdisho taas oo aanay waxba ugu qaban dadka shacabka ah iyadoo intaasi ay u dheer tahay in askari kasta oo ka tirsan dowladda federaalka uu dadka shacabka ah ka qaato lacago baad ah cabashadan ka soo yartay ganacsatada magaalada muqdisho ayaa ku soo aadaysa iyadoo dowladda uu wakhtigeedu dhammaaday ay qarka u saaran tahay burbur dhaqaale taas oo uu dhowaan ka dhawaajiyey wasiirka maaliyadda ee dowladda federaalka isagoona sheegay in dhaqaalaha dowladda uu sagxadda taagan yahay lacagihii uu shisheeyaha siin jirayna laga jartay waxay u muuqataa in dadka reer muqdisho lagu kordhin doono canshuuraha taas oo ay hore uga digeen mucaaradka dowladda federaalka islamarkaana ku baaqayaan in ay dadka diidaan canshuurta laga qaadayo
warkii oo dhegeystayaal idinkala socoteen idaacadda islaamiga ah alfurqaan waa inaga intaa